marka dadka somalilan uga qayb qaadanaya xisbiyaday ka mid noqonaya xisbigan soomaaliya oo dhan uu ka furan yahay oo soomaaliya iyadaaba dowlad gaara inay tahay aaminsan xisbigaba uma tirsanaysa uga qayb galaya
hadda waxay ugu jiraan baarlamaanka ay u joogaan soo xildhibaano umalin markaasna waa masal xisbiyay ku jiraan xisbigaasay ku masalayaan soomaaliya xisbigu gala qofka soomalilan arrimaha kaleo siyaasadda oo somalilan iyo soomaaliyana arrin aniga aa iweydiinaysid ma aha arrin ii taalo mana ka hadlay arrimo waa wada socdaan waa wada hadaladia socd doorasho ahaan xisbiyaa layiri xisbiyaa layiri xisbiguu gelaya qofka somalilan xisbiguu gelaya amba somalilan amba somalilan somalilan ahay doorashadii aan wakiil ka ahay hadda ma fahamti xisbiyuu galaa qofka ma qofka somalilan jooga xisbi galaya kuwa hadda jooga xaggee ka yimaadeen oday sooma soo magacaabin qof ama somalilan ha joogo ama meeshuu raba ha joogo xisbi siyaasadaadaa furan qofku wuxuu u xiro xor u yahay inuu xisbiyadaa siyaasadee qof kasta oo soomaaliya adoo raalli ah inuu xaq u leeyahay inuu codeeyo oo codka doorashada ka qayb galo aniga somalilan aan ahay somalilan aan joogaa hargeysaan joogaa burcaan joogaa barbaraan joogaa see ani codkayga u dhiibanaa seejooyinaan samaynaynaa meesha kuugu sahlan oo goobtaas codaynta ay ka jirto aa imaanayaan ka codaynaysaa qof soomaali meeshuu raba ha noqdo kismaayo ha noqdo xamar ha noqdo deegaankaas meeshuu raba ha noqdo meesha kuugu sahlan haddaa rabtid inaa codaysid meesha kuugu sahlan oo aa cod ka bixin kartid aad iska diiwaangelina oo aa ka codaynaysaa waa fahmay ma la dhihi karaa marka laftirkeeda doorashadaas waa doorasho election khayaano ah oo dadku aysan kalsooni ka wada heli karin maadaama qofkuusan awood u lahayn intuu meel taga inuu codeeyo matalaadii farbanjafgan laga guuri qofka awood hadduu u leeyahay imaaw coday diyaaray kuu tahay qof laga hor istaagaya inuu codeeyo ma jirto waa furanta way taalaa fursadii halkaasaa ka furanhalkaasay ka furantahay annagu waxaan kuri meel kasta oon tegi karno meel kasta oon tegi karno meeshaanaan tegi karno ma tegayno meeshaan tegi karno oo kasta aan tegaynaa meeshaas soomaali waaye waa meel waa meel soomaali ka waa meel soomaali ka mid ah meesha aan tegaay meel soomaali ka mid ah hadda ceel xataa allaha ka dhigo oo aan tegi karno waa geena qofka soomaaligan waxaan ku codsananaa meesha anaga aan tagno inay yimaadaan ay ka codeeyaan waa la masala waa la masala representation professional representation ashir haddii la matalay maxaa farbanj fayfki gaarowka kaga duwan tahay qaabka shal lagu doorto maxaa farqiga u dhexeeya matalaadile weli dabada ku wadiini waxaa u dhexeeya qofkan waxaa soo dooranaya hal milyan oo qof oo soomaaliya meesha konton iyo kow qof ka dooranaya hal milyan oo qofaa dooranaya meesha konton iyo kow qof ka dooranaya halka milyan taasaa u dhexeeya meeqa magaalo hal milyan laga heli karaa ka dooranaya magaalooyinka dhanaa isku daraysaa nod hal magaalo soo kuma dhihin codka boosaasi iyo codka ra-isul xisbiga calanka oo ka furan codkiisu isku darsanaa waa meeqa milyan laakiin meelo badanaa fursadahaas heleyni